أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi raxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andulus oo aad si toosa ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo aan idinkugu heyno qodobo ay ka mid yihiin dilalka lagu hayo soomaalida ku dhaqan dalka koonfur afrika oo halkooda ka sii socda siddeed iyo afartankii saacee lasoo dhaafay oo la dilay tiro ganacsato ah waxaan idiin haynaa dilalkaas oo faahfaahsan kumanaan qoys oo siyaabo kala duwan uga faa'iidaystay howlo samafal ah oo guddiga gurmadka abaaraha uu ka wado deegaanno badan oo ka tirsan wilaayada shabeellaha dhexe idaacadda andulus oo booqatay miyiga iyo dhulka ay abaaruhu saameeyeen qoysas aan laga warqabinna la kulantay barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo kulan la qaadatay beeralayda ku dhaqan gobolka si loo dhiirageliyo sare u qaadidda wax soo saarka beeralayda gobolka jubbada hoose kulankaas iyo kelimaadkii laga jeediyey ayaad maqli doontaan ciidamada itoobiya ee xoogga ku jooga dhulka soomaalida oo lacago baadah ku soo rogay xoolodhaqatada ku nool deegaanada duleedka ka ah magaalada jigjiga ee dhulka soomaalida ra-iisul wasaarihii hore ee kooxda ridada soomaaliya oo murtad xasan gurguurta ku sifeeyey nin jeenandoon ah oo aan lagu aamini karin sii hoggaaminta kooxdaasi ku tiirsan taageerada saliibiyiinta soo duushay barnaamijka ayaad ku maqli doontaan qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordhaba waad maqli doontaane mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka
كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa habeenimo arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay shanta bisha dulqacda sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan dilalka lagu hayo soomaalida ku dhaqan dalka koonfur afrika oo halkooda ka sii socda iyadoona siddeed iyo afartankii saacee lasoo dhaafayna la dilay tiro ganacsato ah oo halkaasi ku dhaqnayd haddaba qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya nuur cali warsameh abusheyba aad baad u mahadsantahay alakha cabdiwaab maxmed bukhaari bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xubinta hadalhaynta iyo guudmarka marigaha islaamiga ah qodobka ugu horreeya oo aynu ku soo qaadanayno waxa uu yahay ciidamada etoobiya oo lacago baad ah ku soo rogay xoolo dhaqatada duleedka jigjiga waa cinwaanka warbixin lagu qoray websaytka islaamiga ah ee caalamada warbixintuna waxay ku bilaabanaysaa sida tan wararka ka imaanaya dhulka soomaali galbeed ee etoobiya ay xoogga ku haysato ayaa sheegaya in xadgudubyo hor leh ay la soo dirsadeen dadka xoolodhaqatada ah ee ku noola deegaanadaasi siday xogtu tibaaxayso ciidanka xabashada etoobiya ee degan xerada garab case ee duleedka magaalada caasimadda ee jigjiga ayaa bilaabay in lacago hor leh oo baad ah ay ka qaadaan xoolo dhaqatada ciidamada etoobiyaanka oo dhibaato xoogan ku haya deegaanadaasi ayaa sare u qaaday raafitaan xoogan oo ay ku hayaan xoolaha shacabka si ay uga qaadaan lacag baad ah oo ka badan intii hore ilwareedyo xogagaal ah oo la hadlay qaar ka mid ah warbaahinta maxalliga ah ayaa sheegay in ciidanka xabashadu ay dareersadeen islamarkaana xaraysteen xoolo badan oo isugu jira ari geel iyo weliba lo goobjoogayaashan oo la hadlay warfidyaanka ayaa sidoo kale xaqiijiyey in ciidanka xabashada etoobiya ay lacago baad ah ka qaadeen dadkii iska lahaa xoolahan ay ku xaraysteen xerada militariga ee garab case saddex saac ayay iga kaxaysteen kadibna waxay yidhaahdeen neefkiiba waxaad bixisaa shan boqol oo bir anigana hadda waxaa laga qaaday kun iyo shan boqol oo bir ayuu yidhi qof ka mid ah dadkii lacagahaasi laga qaaday isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sidoo kale yidhi dadku way dhiban yihiin xoolihii oo dhan ayaa meesha looga xaraystay lacag unbaana lagu sii daayaa wixii u gacan galaa xabshida tacdiyadansi labalixaadsaday ayaa sidoo kale ku soo aadaya iyadoo isbuuxyadii lasoo dhaafay boob iyo dhac baahsan ay ciidamada etoobiyaanku kula kacayeen hantida ganacsatada soomaali galbeed taasina waxay ahayd warbixintii lagu qoray websaytka islaamiga ee caalamada markan aynu eegno websaytka rediyoga alfurqaan ra-iisul wasaare hore oo madaxweynaha dowladda federaalka ku tilmaamay inuu yahay nin jeenandoon ah xasan cali khayre ra-iisul wasaarihii hore ee dowladdii farmaajo ayaa weerar adag oo dhanka afka ah ku qaaday xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka isagoona ku tilmaamay nin jeenan boob ah oo ka faa'iidaysanaya muddada yar ee xilka uga dhiman khayre ayaa sheegay in xasan sheekh uu horey u iibsaday hanti guud oo aad u fara badan iyo weliba mid gaar loo leeyahay haatana uu sii labajibaaray boobkaas maadaama uu muddaxileedkiisa gabaabsi yahay ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda federaalk ayaana ugu dambayntii ku baaqay in meel looga soo wada jeesto waxa uu ku sifeeyey xaqdarada uu wado xasan gurgurte warbixinta ugu dambeysa oo aynu kusoo qaadanayno xubinta hadlaynta iyo gudmarka mirigaha islaamiga ah ayaa waxaa lagu qoray shabakadda wararka soomaali meema waxaana cinwaan looga dhigay saddex ruux oo soomaali oo afartan iyo siddeed saac gudahood lagu dilay dalka koonfur afrika wararka ka imaanaya waddanka koonfur afrika ayaa sheegaya in dil arxandaro ah oo koox hubaysan ay ganacsade soomaaliyeed ugu geysteen tuulo ku taalla duleedka magaalada cape town dilkan oo si gaar ah habeenimadii xalay uga dhacay tuulo lagu magacaabo khayalitisha ayaa lasoo wariyey in raggii fuliyey ay baxsadeen kuwaasoo ilaa haatan heybtooda aan la aqoonsan ganacsadahan la khaarijay oo lagu magacaabi jiray bile cabdi cilmi ayaa noqonaya kii saddexaad ee soomaali ah oo dalka koonfur afrika lagu dilo muddo afartan iyo siddeed saac gudahood ah dilalkan isdabajoogga ah ee muddooyinkana dambe kusii xogaysanayay koonfur afrika ayaa werwer iyo walaaho waxa uu ku hayaa ganacsatada iyo guud ahaanba jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool waddanka koonfur afrika siday xoguhu tibaaxayaan dableyda geysanaysa falalka noocan ah ayaa la sheegay in muddooyinkan dambe ay u muuqdaan kuwo ajandahooda koowaad yahay khaarijinta qof kasta oo ay u arkaan in soomaali uu yahay taniyo intii dilkan joogtada noqday ay ka dhacayeen waddankaasi ma jirto tallaabo wax kool ah oo dowladda koonfur afrika ay ka qaaday kooxahan ugaarsiga xoogan ku haya dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan waddankaasi xubintii adalhaynta iyo guudmarka marigaha islaamiga ayaa intaa noogu eeg markan aan idinku wareejiyo walaalka cabdiwahaab maxamed bukhaari si uu halkiisa inooga sii ambaqaado qaybaha ka haray barnaamijka faafreebka wararka
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafreebka wararka kumanaan qoys ayaa siyaabo kala duwan uga faa'iidaystay howlo samafal ah oo guddiga gurmadka abaaraha uu ka wado deegaano badan oo ka tirsan wilaayada shabeellaha dhexe idaacadda islaamiga ah ee andalusna waxa ay booqatay miyiga fog iyo dhulka ay abaaruhu saameeyeen qoysas aan laga warqabinna la soo kulantay haddaba waxaad ku soo dhowaataan warbixin qoto dheer oo arrimahaasi ku saabsan faysal mahad soomaali ayaana inoo soo diyaariyey لا تحقل معروفا واعمل ما تستطع معروفك ee, ruwax bur ruwax bariis ruwax sokor xaag saliidaa lee seeyay abaarta oo beledka jirto aa la siiyey mujaahidiinta eh, waxayna soo gaarsiisay awaar baahan oo ka jirta wadanka soomaaliya guryaha geyga ka jirta waxayna soo gaarsiisay eh, laba mareed hayshana soo gaarsiisay oo saan anfurki iyo hadda kheyr allaha siiya waxaa la i siiyey rubac bura rubac bariisa saddexle sariida rubac sankora waa dhaqanaha sokor saliid bariis aa noola keenay gargaar iyo gacan wanaaggan aa noola fidiyey waan dherignay inta meesha aan ku joogno badar baa nala siiyey لن تسقى لا تحقل معروفا واعمل ما تستطيع maalmihii la soo dhaafay waxaan tabinaynay warbixinno ku saabsan howlo samafal ah oo guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ka sameeyey degmooyin badan oo ka tirsan wilaayadan islaamiga ah ee shabeellada dhexe markan waxaan u tillaabi doonnaa dhanka galbeed ee wilaayada safarkeennu wuxuu ku wajahan yahay degmada gamboole waa degmo iminka kobac samaynaysa ka hadli mayno horumarka ay ku tillaabsanayso degmada warbixinteennuna ma qusayso taariikhda iyo faca ay leedahay balse tebinteennu waxay daaran tahay qayb kaloo ka mid ah gurmadkii abaaraha iyo socdaallo qiimeen ah oo aan ku samaynay deegaanno hoostaga degmadaasi oo xaalkoodu allowsahal ahaa wafdi ka koobnaa mas-uuliyiinta maamulka degmada nabadoonnada iyo waxgaradka deegaanka xubno ka socday guddiga gurmadka abaaraha shabeellada dhexe iyo bahda iclaamka ayaa ku baxay deegaano dhowr ah oo laga soo calaamadiyey baahi daran oon halakeeyey nolosha aadanaha iyo noolayaasha kale waa deegaanka xarargod oo qiyaastii laba iyo toban kilomitir u jira degmada gamboole sidoo kale waxaan gaarnay deegaano kuleelka ka jira aad dareemayso isla marka aad gaariga ka degto waxaa ii muuqanayay dumar daruufaysan oo xambaarsan ubadkooda odayaal itaal gabay oo gaajada hayse awgeed gacmaha kaala hadlaya balse u xusul duubaya sidii wax xun loola soo gaari lahaa nasiib wanaagooda markiiba waxaa lala soo gaaray booyad biyo ah iyo bacdii loogu shubi lahaa iminka sidii hore xaalka waa ka duwan yahay dadku waxay bilaabeen inay la soo kala ordaan caagadihii ama jirigaanadii hadba sidaad u taqaan ee ay biyaha ku shuban lahaayeen kadib waxaan bilaabay inaan la hadlo qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay hase ahaatee waxay inoo sheegeen inay siba si dhaanta e markii hore aan la haysan biyo hase yeeshee nin baahan uusan biyo cabi karin dhammaan dadkii goobta joogay waxay noqdeen isku af iyagoo diraya hal fariin oo keliya taas oo ahayd gurmad cunno hanala soo gaarsiiyo codsigayna baahi wax la cuno ayaa loo baahan yahay
baahi
baaba aan taagannahay baahayaana hayso waxaan rabnaa biyo waa noo keenteen baad inayno daba dhigtiin
يوما معروفا من خطر أو شر
axmed nuur maxmed aragod awaaraha iyo dhibaato weynka nagu ahaayo intaan horta walaayada iyo dhawadoonyahooda nagu soo salaameen soo kor yeeleen biyo noo keeneen ay naga soo gaarsiiyeen nolosha aad iyo aad baa ku mahadsan yihin kahor allah ka dhigi khayr allah siiye anaguna meeshaan waa ku bahdilinahay marka saddex sano sabuul sooma qabsanin marka dhibaatadaas unbaa nagu hayso walaayada allah barakeeya biyo waa naga bajiisisay waana siisay laakiin taas keli ah a codsigeed aan ka rabna aan u baahannahay codsigayna baahi wax la cuno ayaa loo baahan yahay saddex sano beeraha waxba kama bixin xaafiya ugu dambaysa haajaa looba oo hayaa ilmaha salaad ulahay lagu geeyaa dugsiga macalinka kasii daran dhibaatadaas unbaan nagu hayso inay noolaga soo gaaro wixii oo mataqaana noola gaara noolaga soo gaarsiiya unbaan rabnaa marka insha allah walaayada islaamka waa mahadsan tahay hadda gargaar ay noo samaysi haddaana dhibaataan na hayso marka dhibaatadaasna inay naga soo gaarsiiso saasaan rabnaa baahi baahi ana hayso marka insha allah waa xoolana ma lihin waana ku mahadsantihin insha allah waxaan idin rajeynayaa in baahida aad ka bixi doontaan oo beerihiina falan doontaan insha allahu tacaala idinkuna ina alla baray samaysaan oo allah baridaan oo ilaah u toobad keentaan istikfaartan aad badisaan insha allah jazaak allah khayr degmada harargood aan ku noolnahay tagta gamboole hoos tagto saddex sano sawuul sooma goysanin awaara baa iska soo dabagale walaayada islaamka waa mahadsantahay kor allah ka yeela biyo waa noo keentay baaba aan taagannahay baahayaana hayso dameerihii biyaha ku keysanayne subaxaa saddex neefaa iska jiidne oo baktiyeen oo baahilay u baktiyeen maxaan ku keysanaynaa noorka biyihii baad waa noogu sii darantaaye marka maasha allah waa mahadsantihiin kor allah idiga yeelo waxaan rabnaa biyo waa noo keenteen baad inayno daba dhigtiin markana waxaan la kulmi doonaa qaar ka mid ah dumarka muslimaadka ah ee deegaanka xarargod ku nool asalaamu calaykum magacaaga iyo meeshaa joogtid deegaankiina maxaa ka jira deegaankayna waa arfaada iska yala ayaanta awaarana furtay ilaah kuma darnaado si xumaa iskiigu nooli cawadoo qod cawadoo qudaa iskiigu noolihay mar dhasa iskiigu noolnahay waa iska xunnahay in waxna raashiin noola keena u baahanna hadda maxaa maxaa lidiin qaybinaya hadda biyaha noola qaybiyahoya haye ka waran biyaha intee ka heli jirteen biyaha gamboole ee ilaah kuma darnaada geecalow aan noo geysa haye aa kaasa marka maanta biyaha hesheen soo maaha maanta biyaha noola keena haye aa waxaa codsanaya in raashiin noola caawiyo aa gurmad raashiin qaybin idin soo gaarsiiyo oo noola soo gaarsiiyo haye aa u baahannahay haye aa kaasa maasha allah ilaahay abaartaa naga saaro ilaahay abaarta allah naga saaro roob allahna siiyo aamiin maasha allah ammaano ayay nagu ahayd inaan fariintan gaarsiinno ehelkeeda markiiba waxaan xidhiidho la sameynay mas-uuliyiinta ugu saraysa wilaayada shabeellada dhexe iyo xubnihii guddiga gurmadka abaaraha nabadoonnada iyo wafdigii kormeerka ahaa iyo bahda iclaamka waxay guteen waajibkii ahaa inay sheegaan wixii la soo arkay allaha fadligii saddex maalin kadib jawaab deg deg ah ayaa ka timid guddiga gurmadka xarakada shabaabulmujaahidiin waxaa la qorsheeyey in qoysaskaasi fariimahooda laga jawaabo deeqa raashin ahna lala gaaro markan xaaladdu aad ayay uga duwan tahay sidii hore dadku waxay si joogtaa u helayeen biyodhaamin maalinla ah saddexdii maalin ee lasoo dhaafay haddaba ogow dadkan inay biyo helaan waxay u safri jireen laba-iyo toban saac oo xidhiidh ah iyagoo adeegsanaya gaari dameero iminka waxaan u sidnaa sahay raashin ah oo la gaarsiin doono qoys walba oo ku nool deegaankan raashin ka kooban bur beriis sokor iyo saliid wujuuhda farxad ayaa ka muuqatay dadkan oo horeba loo sii diiwaan geliyey waxaa durbadiiba la bilaabay in raashinka loo qaybiyo iyagoo faraxsan ayay la hadleen idaacadda andalus waxaan weydiiyey markan sida uu yahay dareenkooda magacayga cumar xuseen cabdi carono deegaanka harar gud baan joognaa abaare iyo maxaan kuu sheegay rafaad baan la kulunay walaayada islaamka waxay noo keentay biyo iyo baad oo isaga dhex jiro badarka as yahay sokor saliid bariis aa noola keeni gargaar iyo gacan wanaaggan aa noola fidiy waan dherignay inta meesha aan ku joogno badar baa nala siiyey xarakadu maxaan kuu sheegaa badar fiican hayna siisay guddiga gurmadka abaarahaas magacayda cashuur quryow yarow degmada harar godaan joognaa abaara yaablaha ka dhacay guddiga gurmadka abaaraha waxaa nagu gargaaray biyo iyo badar oo kala nuuc aho bur iyo bariis iyo saliid iyo sokor walaayada waa mahadsanta gurmadka abaara yaablahana haaya abaarahaas ilaahay hanaga reebo intaasaana walaayada ay nagu gargaarto waa ku faraxsana inay intaas helo walaayadana kor allah ka yeelo cadowgana allah qabto magaciida cabdi buxore yire ragka walaayada alxamdulilaahi maanta tawkulenin siisi badar oo raashin oo fari badan ayna siisi loor loor bur ee loor beris ilaahu kuran loor sokor caag saliid ah intaas aan halay oo ku faraxsana walaayada allah korna loo yeelo maya waaba guriga maxaa yeelay guriga maya hal ma aalan biyihii oo biri gargaarka oo noolagu sii bis ay aal guriga biyo keliya ku yaal biyo keliya ay aal maanta biyaha badarka lagu kalaabaysaa bismillah waa كفضل وين الحمد لله شكري الله كر ياله آه الله كر ياله عدو الله قبض آه عدو الله قبض ذيك أنا إن رب الله نسي ونكر رب الله نسي وكاسة براقة براق صرنا كجرنا آه براق صرنا أنا الحمد لله شكري ذيك برليتا آه برت هذا قرنك ودم بسنا كشغيس برت ما هو شقين واو الحمد لله وصلنا بسيو أن لو تعبي مش إسكتالله واو تبرع الحمد لله أول أول هنا macnihii roobaan ku dayn yaa roobna ku dayn haa webina idiima dhow maya wuuna noo dhow haa abaaraha unaga badatay abaaraha ilaaha nagoo aad naga najaynaya xarakada al-shabaab ilaahay xarakeeye gacantooda gacantii kor u koraysa allah ka dhigo waa noo gargaareen biyaha baadka wax walbay noo keeneen khayr allah sii waa ku mahadsiyihiin allah ku mahadsan haaf bure haaf beriise haaf sokorre saliideeda noola keenay xaragada waa ku mahadsanta guddigii oo abaaraha waa ku mahadsanyihi saddex maalin ka horaa deegaankan idinkugu nimid iyadoo biyo dhaamin ay ka socoto waxaad dirsateen fariin ahayd in qof baahan uusan biyo cabi karin hadda fariintiinii waa laga soo jawaabay maxaas leedahay kor allah ka dhigo guul allah siiye gacantooda gacantii koraysa allah ka dhigo waa ku mahadsanyihiin nolol quma ma taala cawado waxel cawado wax waay xoog meys wax loogu jirin lahay waaba laga imaadayba mar khayr allah sii walaayada waa ku mahadsantay alxamdulilah deegaanka kuwaas hadda aan joogo ku sugnaya waa deegaanka harogoda la yidhaahaa oo ku rafaadsanay muddo saddex sano gaajo iyo haraad baa nagu dilay ma garat hadda walaayada naga soo gargaartay biyo iyo baadba hadda alxamdulilah iga baa noo keeneen ruuc bariis ah ruuc bur ah iyo caag saliid ah intii baa noo keeneen maanta biyo iyo badarba waa haysanaa alxamdulilah ilah baan ku mahadnaa ilah mahad iskale alxamdulilah maanta farxadaan dareemo waa haade maanta waa barwaaqo ka socoto
maxaa kamid ah barwaaqooyinkaas barwaaqo badra ka mid ah
maxaa hesha adiga kiish bur ah kiish bariis ah hal saddaal oo saliid ah tumis kor ah ka war marka farxadda hadda guriga raashinaa la keenay الحمد لله aad aad abaartaa lagu daslada Ah, aad iyo aad Ay, waa kumaadsanteen Masha Allah.
Ah, garab kor alla ka dhiga Ah.
ka waran marka bilihii u dambeeyey maxaa see loo noolaa Ah, nafaqo xumaa lagu noolay halisaa lagu jiro halis maxaa la cunay tusaale ii tusaale kale quraacda ama cashadoo kale wax la cunama biyo le wax la cuna horta Mhm.
Ah, wax la cuna la waaye biyaa lacabaa biyo le lacawaaye Ay. maalin dhexdaasaa idii imid eh, waxaa ii sheegteen in biyo kaliya lagu nool yahay oo guryaha qaar xaaladda ay ku adag tahay fariintiinina wilaayada waan gaarsiinay maantana waa laga soo jawaabay alxamdulilah mahadsantihiin waa ku mahadsantihiin Waxaad dareemaysaa.
maanta waa farxadaan dareemayaa maanta Ah.
Mid Eh, walba- waa la noolaada maanta Ay, Ah.
maasha Allah. Caawa cashadaas ku toosan tahay.
Ah, toosan dacwada
maasha allah aad ayuu mahadsan yahay Eh, kaasina wuxuu ahaa mid ka mid ah eh, dadkii ka faa'iidaystay gurmadka raashin qaybinta sidoo kale gurmadkan biyo dhaaminta ah waxaa ka faa'iidaystay in ka badan kun toddobaatan iyo shan qoys oo ku kala nool deegaanadan kale ah macay tuurey buurdheere xudile dakhare ayrab dudundheer haroobadheer jafey cabdicadaay facshar buulo bannaan biyo cadde axmed rooble loolo maroodile buulo xarar rooble iyo calidhaay mar kale guddiga gurmadka abaaraha waxa uu howlo raashin qaybina ka sameeyey gudaha degmada gamboole waxaana gurmadkaasi ka faa'iidaystay ilaa soddon qoys oo ka mid ahaa dadka danyarta ah ee sida weyn ay u saamaysay abaaraha iyo kuleelka ka jira qaar ka mida gobollada dalka soomaaliya mujaahidiinta al-shabaab ayaa gacan adag oo bir ah kula dagaalamaya gaalada jinsiyadaha kala duwan ee duulaanka ku soo qaaday diinta dalka iyo dadkan soomaaliyeed ee muslimiinta ah gacanta kalena waxay gurmad aan hagarasho lahayn ugu samafalayaan kumanaanka kun ee muslimiinta ah ay abaaruhu ku saameeyeen in badan oo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah ee dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya halkan waa shabeellada dhexe allaha fadligii in badan oo ka mid ah degmooyinkana waxaa iminka ka curtay roobabkii guga ee la filayey insha allah abaartu waxay noqon doontaa mid laga sheekeeyo oo laga gudbo aarankuna iminka kaabiga ayuu soo hayaa beeralaydu waxay u diyaargaroobayaan sidii ay u tabci lahaayeen dalagyada fasalka xilligan xoololaydana markan waxay heli doonaan daaqu filan insha allah
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى متى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa kulan la qaadatay beeralayda ku dhaqan gobolka jubbada hoose kulankan oo ahaa mid dhex maray mas-uuliyiinta wilaayada jubbada hoose iyo beeralayda ku dhaqan gobolka ayaa ahaa mid lagu dhiirigelinayey beeralayda islamarkaasina la iskula meel dhigayey sidii sare loogu qaadi lahaa sanadkan wax soo saarka dalagga beeraha ee gobolka maadaama wakhtigan la joogo bilowga xilliga guga kulankan waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada jubbada hoose waxgaradka wilaayada gobolka kuwa deegaanka beeralayda iyo maamulka islaamiga ah ee degmada kamsuuma oo isaguna shirkan martigeliyey waxaana intii la is-horfadhiyey la gorfeynayey sidii sanadkan uu u noqon lahaa mid ka duwan sannadihii lasoo dhaafay sarena loogu qaadi lahaa wax soo saarka dalagga beeraha ugu horreyn waxaa munaasabadan ka hadlay waxgaradka wilaayada gobolka iyo kuwa deegaanka oo uu ugu horreeyo suldaanka beesha biyimaal iyo suldaanka beesha mushunguli alle ka suko mahadintiisa waxaa mahad iska leh walaayada jubbada hoose oo maanta halkan isugu kaayeertay ugu horreeya maktabka wasaaradda beeraha waxaan leenahay idinkan waad mahadsantihiin isu imaatankan iyo kulankan aad noogu yeerteen waa wax loo baahnay waa wax taagnaay bulsho walbana oo meel degana oo ilaahay meel makaniyana dee waxaa waaye dad horseed ahoo ilaahay awaamiirtooda u dhiibay ayaa jirto marka dadkaasun baad ka mid tihiin waa idin soo ajiibnay waxaad noogu yeerteen insha allah waxaa waaye wax kheyr ah maadaama maanta caalamka loolan uu ka jiro si adagna loo loolamaayo oo siraac bayna almuslim waalkaafir uu yaallo gaalida ayada dhexdeeda islaynayso ayaga ay loolamayaan waxaan leenahay gacantooda ilaahay ha isku laayo ilaahay ha isku cadaabo dhexdoodana allah ha isku diro laakiin annaga maantay maqsadka aan meeshu joogno waxaa waaye inuu yahay inaan ka hadalno maxaa noo dana haddii aan nahay beeralayda ku nool wilaayada jubbada hoose maxaa maanta dadka annaga naga fog oo muslimiinta ah oo deriskana lah maxay naga filayaan maxaa annaga na looga baahan yahay annaga waxaa na looga baahan yahay in aan horumarinno ziraaci hadayda aan haynay aan laba jibaarno weli aan leeyahay aan laba laabno saddex kameel wixii aan soo saari jirnay aan toban laabno maxaa yeelay maanta sida hadda sheeqa sheegaya baawal mandab haddii uu xirmo oo barigan maxaa la dhahay dhexe oo dagaalkan soo cuslaado waxaa dhacayso in qofkii ilaahay uu makaniyay dhulbeereed sida hadda annaga dhulkan haysanno oo kale in lagu baxsado ayaa dhici doonta marka maadaama siraacaas iyo loolankaas adag uu jiro baahiyaadkana inay bataan laga cabsi qabo marka annaga waxaa nala gudboon haddii aan nahay beeralayda ku nool jubbada hoose waxaan laka rabaa in wixii annaga aan beeri jirnay sidaan hore u sheegay inaan labalaabno lana beero quutul daruuriga sida gelleyda masagada waxyaabaha laga maarmaanka oo baahida looga bixi karo tabdiilna ka noqon karo ummadda soomaaliyeed hadda sida aad ogtahaan labalaab waxay ku nooshahay ziraac oo dibadda laga keenay sida bariiska baastada iska macmalo hadda laftigeedu aan waayahan dambe aad loo isticmaalin oo ummadda soomaaliyeed si inay isaga dhaafeenoo ay ku kalsoonaadeen waddankooda wax ka baxayo haddana waxaan leenahay sida ummadda ay u istaagtay in ziraaceeda ay labalaabto oo hadda beeraha qaar oo bariiska soo go'ayo oo maxaa la dhahayay digirta noocyada kala gudsan masirta iyo wax walba ay kasoo go'ayaan annagana sidoo kale beerahaas walaalaheenna hadda dadka dariskana sida hadda jubbada dhexe oo kale meelo badan oo bariis ka baxayaa jiro marka waxaan leenahay sida jowhar oo kale dadkaas oo kale inaan annagana tadawur aan samayno horumar aan samayno oo wixii aan soo saaraynay wax ka siyaadsan aan lasoo baxno si hadhow wax kale iska daaya dadka gobollada kale oo annaga dariskana laga oo aan beeraha iyo webigan aan haysanin si aan baahiyaadkooda u daboolno nin walboo caqli iyo fikir oo horumar lagu samayn kara haaya oo beertiisana ay u dhowdahay maxaaldhahay webiga xitaa shan kilomitir ha u jirtee in uu caqli la yimaado beertiisa biyo lagu gaarsiiyo insha allah walaayadan waxaan ku codsanaynaa dadka noocaas hadday yimaadaan in loo dhiga raariciyo dalabkooda la fuliyo ka mid ahaayey basame nitaasi kwayo anru kudhaha ku foosabamsangawaawo ama kudhaha ku hormariisha itacabiyaawo ndani mamsangawaawo kudhaha ku handa wausabino chichimalambwani hili oya wakati kuhua manyikanambwani ni wakati wa fula insha allahu nona chimnombele mwenu subhanahu wa ta'ala ina achisaidie achihembwani ifula wakati wake madama chinanawa markaas wakati engawuno nimbwani kudhaha ku diyaarishwa ina oy ka mid ahay handhiigwe jerigwe mbwani mamsanga kudhaha ku faydhikira mgati mwake wanhua ina kuhandhigwe mbwani mtamaa ina ku handhigwe mhunda kakileyo oo ka mid aha mwanadamu defu yake oo imndani mwake inaitee mbwani baihandhigwe mndani momsanga madama chichimale mbwani hili oo yafula madama chichimale mbwani hili oo kakilawe markas ichona tacabe chikudhaha kutaa mbwani kufasa kweise noo chadhigwa oo mtuhu yakeno emndani mwesala oo ka mid aha hanainkhonde yakutacabanao akudhaha kubwirwa mbwani ni arzagi hata kaneva nuhuluzu mwenga ah maxaa yeelay kangayva mtume calayhi salaatu wasalaam a tilmaame aha uhuluzi wakoe umwenganolaave ama huriya konaitike kaneva ina dhiigwa oo hata kanevan dheegi aha kanevani dhomola mwidin subxaana watacaala akuandhikiran bwaniba ajar mdhani mwakena xasanaadi ah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta annagoo ah gobolka jubbada hoose gaar ahaan maxaafada degmada kamasuuma shir la qaban qaabiyey shirkaasun wuxuu ku saabsanaay in laga wada tashto tacabka si loo horumarsiin lahay insha allahu tacaalaa annaga haddaanu nahay nabadoonnadii degmada kamasuuma waanu lagu soo xusay waan imaanay waan soo ejiibnay haddana shirkii ayaa socdo mahadda ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahadda iskale bilaaw ee dhammaad aan lahayn sida la sheegay hadda waxaa nugu soo aadan xilligii guga waxaa nugu soo aadanaada maxaa la rabaa in lagu tashto dalkeenna waxa ka baxayo nabadoonnadii hadda waxay sheegeen waa maqlayseen aya nooc galeeda wuxuu sheegay hadda nabadoonka iga horreeya galeeda wuxuu sheegay inay noqonayso toddoba nooc insha allahu tacaala culeys badan ayaa la saaray beeraha sida had annaga noo muuqato xilliga deerta waxay noqotay abaar ay noqotay ilaahay dad badbaadin kara waxaa lagu badbaadiyey dadka afka webiga jiinka wixii nagu soo qaxay iyo macal dhammaanteen wixii jubbada hoose joogay waxaa lagu barbaxay ninka beertiisii cooskii uu gatay digirtii uu gatay gallaydiisu meel ku shubtay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxaa lagu helay webigaas durduray hoosteena maray dad aan haysanaa jira maanta ceelal iyo wax beer ku raabsanhay ilaahayba subxaana wa tacaala ayaa mahaddaas iskale annagana waxaa la rabaa in dadka mas-uulka aan ka nahay bulshada qaybaheeda kala duwan inaan wacdi gelino aan u sheegno tacabkii ayaa hadda la gelayaa sanadkii waan ku jirnaa ee, sanadkaas in laga faa'iidaysto maxaa loogu faa'iidaysan karaa maxaa la tabciyaa waa su-aasha su-aasha waxay tahay waxaa la tabciyaa galleey galleey in culeys la- culayska la saaro galleeydo digirta sisinta qara iyo basal iyo xilli ay leedahay xilligan ma ahan dadka waxaan wacdi gelinaynaa mas-uuliyadda ilaahay naga saaray in ay tabcaan galleey aan u baahnin wax dibidaas ka imaanaya Ee, galleyda haddii soortaan la kariyo caawa la dhigo subaxda quraacun baan adiga waxaad dhici karta subaxii inaad soorta halay aa karsatay biris waxaad ku quraacto biris ma noqonaya baasana ma noqonaysa waana wada aragna dhammaanteen dadka mas-uulka aan ka nahay waxaan u sheegaynaa in webigaas markay u baahdaan in ay furaan mar- baratooy ha noqoto ee, meel gacan waraab ha noqoto een, degmadiyaa joogto mas-uuliyiinaa joogto mas-uuliyiinta ay la soo xiriiraan baahida ay qabaan ay u sheegtaan ayagana mas-uuliyiina ka sarraysa ayagana ay u gudbiyaan maaha in layska soo baxo meel aanfa la gooyo barakicis annaga raalli kama noqon mana ka noqon doonno ee, walaayada iyo nabadoonnada iyo dhammaan waa isku duubannahay waxyaalahaas oo kale markaan aragna annaga lafteena waxaan rabnaa inaan la soo degsanno maamulka aan kula soo degsanno ilaa wax laisla ogyahay waxaa ma hadlayaan ilaa inaad iska baxda meel aanfa aad goyso raalli kama noqon mana ka noqon doonno insha allahu tacaala hadalkay intaan kusoo koobaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaasi kadib waxaa munaasabadda ka hadlay guddoomiyaha beeraleyda wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose Ee, sida sheekh uu sheegay waaye waxaan meesha isugu imaanay inaan bulshada wacyigelino soo saaridda beeraha tacabka xilliga aan ku jirno waa xilli gu ah waa xilligii tacabka in la abuuro galley sisin digir iyo wixii lamid ahoo qutul daruuriga ah waa sabab iska tabcan yahay liin waa tabcan tahay hadda laakiin baahida jir- oo ugu daran waa tanadu sheekh uu ka dhawaajiyey dalka waa cadowgiis waa iska batay Ee, meelo badanaa hadda lagana laga xirtay shidaalkii waa la goostay raashinkaa go'i karo inaan isku filnaano annaga tacabkii beerihii aan u jeesanno aan taacanno webi durdur aho wuxuu ilaahay na siiyey hadda aan weligiis naga gurin muddooyinkan alxamdulilahi rabbilcaalamiin haddana kor uu soo kacay xilligii gugu ay roobkii hadda noo curtay asna sidoo kale waaye Ee, faa'iido badan aa jirto matoorihii yaraa jiro hadda laska waraabsado maalintii toban litr shan litr qaarkood lagu shubo ilaa toban saac toban iyo kow saac iska shaqeeyo la waraabsado Ee, baratooyin aa jiro oo hadda ilaa beeraha kor dhashigeeda lagu shubo Ba- baratooyin yaro yaroo macmal waxaa jira beeraha lagu waraabo gacan waraab ayaa jiro marka insha allahu tacaala in dadkan aan wacyigelinno loo sheego beeraaleyda dadka be- webiga furo oo xilli aan munaasib ahna furo meelo aaf ina ka furo inay malaay iyo waxyaalo saase ama kala wareeg camal iyo aan ka shaqeyso sida hadda sheekh uu ka dhawaaji camalan aan iska waardiyeyno wixii hawshaas qaban lahayna waa beeraaleyda wax wax dhibka gaarayna waa beeraaley ugu oo ugu horeyso beeraleyda gobolka jubbada hoose ayaa iyaguna munaasabadda ka hadlay waxayna dhammaan bulshada wilaayada gobolka ugu baaqeen in ay sare u qaadaan tabaca beeraha gobolka islamarkaasina la beero waxyaabaha raashiinka noqon kara sida galleyda waxyaabihii shirkan uu daarnaa inaan dii la idhaahdo dul maro waxaa la yidhi wacyigelin sax waaye waa xilliga loo baahnaa weeye xilliga ugu uudahayo weeyo Een, wacyigelintaas wax badana marka ah, hoos imaanayo Ee, kow horumarinta beeraha sida beeraha loo horumarin lahaa Een, khatarta webiga webiga marna wuxuu leeyahay faa'iido marna khatar uu leeyahay khatarta webiga ee, jubba Een, lambar saddex faa'iidada uu leeyahay webiga sida looga faa'iidaysan karo Een, lambar afar xilliga hadda aan joogno guga ah wixii la taabci lahaa tacabka asaga maxaa la jiray xilligaa wato deyrtan waxbaa la tabcaa guugana waxbaa la tabcaa qodobka maarataye ugu dambeeyo lambar shan baahida dadka danyarta ah sida ayagana maxaa la jiray loo dul istaagi lahaa oo amaan shidaalka gadan karin Een, haddii marka qodobadaas aan dib ugu laabto horumarinta beeraha waxaa weye waa muhiim weye beeraha in la horumariyo dadka waxaarta la wacyigeliyo wax la tabcado waa muhiim weye ummad kasta sida ay u horumariso beeraheeda ayay ummadaha kale uga horumarsan yihiin ummad kasta sidaysan u horumarin beeraheeda ayay ummadaha kale uga dibdhacsan yihiin Een, midaan lambar labo webiga khatar buu leeyahay khatarta webiga uu leeyahay waxaa ka mid a dadkii webigay ku nool yihiin dalag baa saaran intaasoo maarataye lagu bixiyay qarashaad hadduu yahay geedmirood mooskii eh, maxaa la jira liintii isbaandheyskii nin baa iska baxahayo iska sufaa webigo maarataye webiga haddii khatartiisa waad garanayseen biyaha waxaa waye ummado dhan baa lagu maarataye lagu halaagay wuxuu iska qaadanayaa yaamba ama waxaa la dhihi jiray een, shidaal iyo waxbuu qaadanayaa wixii waa soo furahayaa wuxuu baabi'inayaa marka dalaggii intaas oo juhda lagu bixiyey asaga wax faa'iido uu ka helo ma lahan dalaggii waa baaba'ay ummaddii iyo maxaa la jiray een, idaaradii oo dhan maxaa la jiray waa waa lagu rafaaday xiritaankeedii qaabka loo xiri lahaa een, khatarahaas oo kale webiga leeyahay faa'iidada uu leeyahay webiga waxaa ka mid a xilligan marka la joogo oo webiga uu biyo keeno in laga faa'iidaysto ciddii baratooyo diyaar u tahay baratooyada ay maarata ka faa'iidaysto ciddii kalena ay motoorada ay daarato motoorka xilligii hore shidaalku cuni jiray ma cunahayo maalinka laba iyo tobanka waxaa laga yaabaa toddoba litir siddeed litir inuu kaa maaratahay aad isticmaashid biyihii waxaa weye biyo nafaqa leh oo dhiiqaa weeyo faa'iidooyinka uu leeyahay webiga ka mid a haddii laisla tilmaamo meelo munaasab ahoo maaragtay dadkaas biyaha looga furo muslimiinta ah wax dhibaataan aan soo gaarsiinayn dadkaas muslimiinta ah iyo maamulka ayadana maaragtay laga faa'iidaysto oo biyihii maaragtay la xukumo taxakum loo sameeyo faa'iidadiisaa ka mid a xilligan hadda aan joogno maxaa la tabcayaa xilligan waxaa la tabcayaa sidii galeydii raggii hore walaalihii hore u sheegeen digiirtii maxaa la jiray mooskii waxyaabihii maaragtay yaa la tabcayaa dayrtan haddii waaba la yaqaanaawo waxaa la tabcayaa sisin iyo maxaa la jiray waxyaabihii sisinta kuleel bay ku baxdaa sida hadda maarata dadka beerleyda ay maarata aad cilmigaas bartay waxaan rabaa hadii ilaha yidhahdo marka inaan dul istaago faa'iidada ay leedahay webigan jubba in laga faa'iidaysto ama qof shakhsi ha ka faa'iidaysto ama ummadoo dhan ha ka wada faa'iidaysto ama maamulka islaamiga ah dadka ha uga faa'iideeyo webi shabeelloo kale hadda waa aragteen waxaa lagu xisaabtamaa bartooyooyin webigan markuu xilliga biyaha keeno sanadka laba jeer buu biyo keenaa bisha tobnaad ee sanadka oo loo yaqaan maxaa la jira October biyo keenaa waa xilliga maartay een dayrta bisha afraad oo hadda aan ku jirno April ayadana biyo keenaa xilliga guga weeyo labadaas waa laga faa'iideysan karaa webigan iska socdo oo maartay Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu nagu manaystay oo ku dhamaaday badda hadaad intaad qarash garaysato baratooyo samaysato webiga aad maartay leexsato laba maalin ama saddex maalin beertaada kugu cagto biyada uma baahanaysid waad ku goosanaysaa een hadda waa aragteen u malaynayo magaalada duleedkeeda bartooyo yaraa ku taalo dayrta hadda ahayd xoolihii xataa soo maarta abaarsaday meeshii ku barbaxeen hadda naftirkeeda bartooyada way furanta way socotaa webigaa xoogaa hoos u yara celiyey ashkaas yaa maarata barnaamijkaas u istaagtay iyo maarata dad baa u istaagay haddii marka maamulkii ama beeraleydii oo dhan isku maarata iskaashadaan bartooyooyinka waa la dayactiri karaa tii mugambo waa diyaara gomeniya diyaara tii baardheera diyaara barotooyinka waa maxaa jira waa la dayactiri karaa een waxaan hadalkayga ku soo gabagabeynayaa dadku isku mid maahan dad waxaa jira een danyar ah shidaalkii aan gadan karin beerihii aan falan karin dadkaasna in maxaa la jiray een si hoose loo fiiriyo suma alxamdulilaah ilaahay ba mahadleya wali oo war iyo waaniba walaayi ahaadoo kan lisheegi way maalinta intuunu fadhiine may un fadhiine sida oo ma aragta oo waltarka ama wadatasha sidii una wal un wad lahayni ama sidii una wal un qabad lahayni fadhiguna fadhiina kaas un wiinya ee xaqiiqata sidii hadda la sheegi sahway nimayo wabi juba nin marooye may la sheegi tacab ama qaabkii wallan tacab lahaay ama walaagii la tacab lahaay ama sida baahida lanka baa lahaay baahi may lanka ba kare haddii ada basal tacabto baahi maka bahaaso haddii nyaanya tacabto baahi maka bahaaso baahi may lanka bee geley la abuurido sisin la abuurido moos la abuurido waxyaalaha noocaas haddii la abuurido laka baahi bahe oona waliba laka dadaalo dadaalkii addaaytay la dadaali ina lama laab laka dhiko biay sabab dadkii hadda walaalihii iyana oo reer baadiya iyana hadda korniinka kooyana dhulkaasa dhiboodana eginsa mareena laakiin waqtigii jubbooyinka sadhaxgaleena oo yani maaragta oo biridugsan dhuwaadena aad ugnooladena ilaa hadda kisheekoyena may kisheekoyoyna baahidiiyo gabaayana waqtigii miiloan kooyena beer iya gadideena beesa ba allah ku biyoona beesa ba ku biyoona hoolajo miilan ka ammaangali konnooladii balkii oo haddaayta la suubii laka ammaangali haddii lowla oo balkaas inta abnen ahaayi walba ma jirayna hoolaleyta hataa hoolago ka dhammaad fadi ee taas naftir iyo beer ajara lata ajarkii laheedna kanwan hadda sheegoyna ba kumidhena ee hadda wal saas un badiyow ana naf ahaantay mahaayo niman yaho may la rabee tacab tacab lis baro tacab lis sheego webigan kooyo ee nimoodo ee saliid iyo intay geley wadida nimootiyo badda ku shubuwe marka matuuro qabne walwalba qabne webigaanoo qabne haddaba heer hara ka dhangle luruugte may lan baahinya wada tash may la dhaye meeli oo baratoyka bahaaso sa sheega la siin biye meeli farko bahaaso sa sheega la siin suubiye oo macquul ba'eya laakiin meel walba la seede la jebiye walaaya diidi taas mal ogolyo haddaba waa ko bafarta baardheera lanin furi dareerte far kale iyaa lanin sheegi oo yani maaragta oo dhinagan ata oo makalaango ata iyaa la sheegi haddii la warsidii walaaya saasani dhati wala nin qabati hadda la ku howlgalooy hooliye ka dareerte marka mayla fadooy wal walba la labawna malfadooyo ee xaqiiga warka anigu ambadiyayne mayle liska hayside dhaabka ta'abka nangni hayside male laakiin waayo gelin ama gawaabin nin walba sidii inkasaw ina saas liskoogu gawaabiyo beerogayno tab'ino maturogaano hataa haddii halaawsinya hataa iskaalmoyno maturogaano suubsano baahi wal kale lanka bahaw malle baahi haddii beer la falo lanko bee waana ogaani sababta ah haddadan hadda la rooge may lanin sheeni sidii bariis la sheeni ama baasta la sheeni ama walwalba la sheeni wixii markii la sheenina udurre laka gaadi mahog dhuuri la sheeni gaas ayaa la sheeni walwalba kooy kaasa sheewe may la aragi wal oo hataa konton garaam dandhanayne saddahalle haddii ada qastona dhammaaso mayaanje kaasa ta dhammaaso maywa marka kaas maywa kaas markii la dhami aakarje may niinsheenine mayu juro niinsheeni bariid walmaniin taraw baasta walmaniin taraaso bur walmaniin taraw qaabka un hadda ka bedel karne mayle ka bedel karne oo baay inka bakarne ina ono ta'ab suubino beerogayno muujino beerogo unu iskallanna ningni ka hayside malle gaalmanili ruugto ning islaama ena hatta haddii dhulka ma qabto oo ki waraabka ma qabto geeg walaalka haddii inseeto kisi yelle maalintan dhan haddii matoor waraabsito ninki shafeerku fadhiyele lama dollar siyaasi oo gu- oo joornaati jeeya intaas maalintan dhan kiin waraabiye nimayo fursad haysine fursadda amal isku dhumine warka ana ma badiyaw halahas le ku wareeye kaalb halahas le sheege nin walba ha ruugsudo ta'ab an ruugsudo may fadoyne baahi ka bano fadoyne baahi may inka bahane qaabkan un is sheegoyne bur iyo bariid iyo baasta marabno marabnood amba ka bahane markii unu tab'ino gelitaano tab'ino walwalba tab'ino walaagi dibadda ninku koyi marabnoba walaagi dibadda ninku koyi marabno ma irabaadane may unuba tab'idoyneba fiiri geley meega shay nagadaase marka geleyda iyo naftar iyo hadda markii sogoyto meega shay nagadaase geleytaas muufa kiing nagadaase ii leeway geleytaas soor kiing nagadaase ii way geleytaas dango kiing nagadaase ii way geleydaas anjeera kiing nagadaase ii way geleytaas soor kiing nagadaase soorta meega een way furfuriya ka karsadaase ehe haddii aad faddo may waareso soor ijin ka karsadaase wal walba ku suubsadaase waa isla geleydi way hadda haddii aad bur sheen dhito bur kalle ruugte wal kale aad hadda hayte kiin sheenaw maka jiro bur kalle huugte nimayow geley faa'iidayaal badan lata ambulo nagadaase daango nagadaase ee sharbadaa kiig nagadaase walaa kiig nagadayna ilaahay awuure maka jiro nimayo warka anigu ambadiyayne regin badan ika damboyte nimayohow dalka un ruugsanen dalka ana iskalana dalka un ruugsanen dalka markii un iskalana un ruugsadoyne mayle ruuji karne ta'ab unaba dowlad way dowlad way ba al-shabaab beeli roogte dowlad way habeenkan banaankan baryaase beesadana u sidaw malle haddii lakoo gardarsado sharciya yaale seedase haddii qaldinta laki gabade haddii lakoo qaldinya laki gabade waxyaalo fara badan samarni geega maarwayno alxamdulilah ilaahay mahadlaya wilaayada ka mahdiyaane wal walba samarni laakiin geega alxamdulilah banaankan hadda ambiyaalkan hoosus hadduuna jiifne waa gale inta kiinka bari haddii badooda may lakene kaasiga jiife ninkasiga jiife may daare jirinya misdhimiday lakooyo lakiinka dhiibide haddii ba walba meeto ada la behele nan le hadda geega agta kooyaw kibaaraw kibaaraw kibaaraw oo walkiinku weydiisadaw nimayo mayaalo Eh, haddana warka misku baryaano intasiinka behe dhegin kale iya iinka damboyte assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu acuudu billaahi min ashaytaan rajiim bismillaahi raxmaani raxiim war badanaan mahayno walaagi ilaahi nikansiisi intasa e sheegane kolley anta may un koyne wadatashi waraayada jubbada hoose heer gobol heer degmo oo walhanka maqanayne kadib dhammaanta isla fadhiine walaagi odayaal ahay walaagi nabadoon ahay kulli fadhiineen maynan fadhiine wadatashigii beera sanadkan la hormarin lahay kolley beerihii geeg ma'allin malan ayo makiinooyinka hammin iyo maalan shaqayooyena lasla aragoo deegaanka dhanga aragooye may la sugoyne keliya raxmaddii ilaahay maahine wal kale on hadda sugoyne male ilaahay roob hana siiyo kadib niman yahumay siin sheegane taabkii darraa deerta ona galne walaagi niinqabadi isla aragne beled iyo baadiyaba walaagi niinqabadi aragne intii marka kasamati bati aragne intaas may rabne haddii ilaahay raallinagado intaas shan laab ilaa lix laab ahaan kale ina laka daro niman yaw hadda gu waaye gugana diyaargaroowni wal badanna la diyaargaroobi ninki inka dambooyaya hadda beertis makiina ka jireena makiinayaalka ma fadheesidoona hammin iyo maalanba ma fadhiyoona saacaddii nin walba walaalaha makiinada kheyr ilaahay ha siiyo saacaddii labaatan doolar way labaatanka doolar hadda dhigna ninkii haysidana dhiibo ninkii mahaysona walaalki ila hariiro markaasayto lakusuguwe laakiin se mayrabne makiinadaasad walaalaha haddisan ninka kaalmooyena maamulka makiina gaar n ayeena oo degmada latasad ahaan ka halno unasas rabne ninkii dhib qabena lanfalo ninkii dhib maqabana lanfalo hadhowtii sanadka markii bohola ila xisaabtimo rabne sii naftad geeginani weelay ahaanani weelos rabne sidaas jecelna may siin lahay gellaydii gellay hal ta'abo wal unka horeeya gelley way gelley dowla waaye gelley soor ii leewe geley ambulo at geley gubus wey geley anjeera wey geley ambulo hanshar aadi lakadhike ambulo aadi kalena lakadhike geleytaas le haddina may lakadhike bo'or lagugooye geleytaas lakadhahdare soor ahan haddina geley leewey intaas geley lam istiimaale haddi ninka makasawhe isi makasaasuna laaki unu heer goleed ana unu kasaane boorindigaas la jarjare la gugooye geley lakadhahdare boorindigaas lagu gooye marka haddina may laka dhaxdare budo laka dhaxdare aanu garuur la sheene laku shube isin makasaasona unu kasaane kaas inti isticmaalayni wal la dhahaw gaas dhang ma aragayno un wal gaas la dhahaw malkasaayne hadda barid bololkan nin sheentena oo berki injeedi halan kasaayne kisto leeba haddi debku fuulada hooba san gubisa urooye bariid buwabba wal kale buwa walaayi laku suubii makasoyna lama saliid maynin sheentana oo berki injeedda halan kasayna saliid sisin aamayni haddayto doona ma qabayna laabjeh ma jiro gaas ma jiro wal jire malle alhamdulillah war gaaladan hoorayteena geleytin markita abtoona suuski may lasiin dhehe tomankun shiriinki wey marki isin taabtoona marki isin ma taabnena suuski may lasiinka gadoohe hal doolar iyo saddex santi soddon iyo sagaal kun haddu wey isin ma taabne haddii taabtoonana tomankun ina shooshita gaalasa oo markisiinka hayte una qabateen aya ma dareemasoona miya nimayo ilaahay ka absida naan walba ta'ab han ruugsido hammiin iyo maalan wal ta'aba walaayad wal siinka diiddi malle walaayadin way meeli biyo warsiteena la siinsii hadda baardheerayere oda nusko dhamba biyo hadda galiba meeli kale hadda makalaango murjaan haaji huseen heg hadda la jeeho baala la gerii beesayd hadda dhig malki le walaala leya ee marka may siin laya nin walba oo rooge jira iyo jareer gol rooge dhuulkin dahab way dhuulkin qabada dawla mambaahintoona dawla siliroogta al-shabaab wal alla walaayi fadoonana makuwaayaytoona niman yahaw isinbaaki isxagiroytana ka dhahbaa isxagirka ee marka shaqaysida wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى